جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subax idaacadda islaamiga andalus maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qirtay in askar looga dilay weerar ka dhacay waqooyiga magaalada khaza madaxii hore ee murtadiinta ayaa quus ka muujiyay xaaladda ay xilligan ku sugan tahay kooxda ridada soomaaliya maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas ducaadda deegaanada hoostaga degmooyinka jamaama iyo kamsuumo ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay u qabatay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose askarta dowladda salibiyadda ingiriiska ee ku sugan dalka kenya ayaa lagu eedeeyey dilal iyo dhibaatooyin kale oo ay ka geysteen gudaha dalka kenya
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر waa subaxnimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa qirtay in askar looga dilay weerar ka dhacay waqooyiga magaalada khaza cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya ciidanka gumeystaha yahuudda ee duulaanka ku jooga marinka khaza ayaa qirtay in ilaa saddex askari lagaga dilay dhisme ku yaala deegaanka rafax ee waqooyiga marinka khaza taliska yahuudda waxa ay sheegeen in askartani ku le-deen qarax looga rakibay dhismihii ay ku sugnaayeen waxaa sidoo kale la waayey hal askari kaas oo tirada dhimashada ka dhigi kara afar askari inta ay qirteen idaacadda ciidanka gumeystaha ayaa sidoo kale sheegtay in shan askari ay ku dhaawacmeen kuwaas oo saddex ka mid ah dhaawacyadoodu halis yihiin warbaahinta cadowga qaarkood ayaa qiraya in dhismaha ay ku dhaawacmeen toban askari islamarkaana shan ka mid a xaalad khatar ah ay ku sugan yihiin ilaa bilowgii bishan aynu ku guda jirno waxay taliska yahuuddu qirteen in isugeyn askarta la dilay ay yihiin toddoba iyo labaatan askari dhanka muqaawamada waxa ay sheegeen inay beegsadeen shan iyo toban ka mid ah askarta cadowga kuwaas oo noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay ciidanka gumeystaha yahuudda oo xasuuq aan kala sooc lahayn ku haya shacabka reer filistiin ayaa dhanka kale dharbaaxooyin adag kala kulmaya muqaawamada filistiin kuwaas oo sii ballaariyey weerarada nafurnimo ee ay isaga dulqaadayaan cadowga dhiigyacabka ah mahadsanid cabdiqani madaxii hore ee murtadiinta ayaa quus ka muujiyey xaaladda xilligan ay ku sugan tahay kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya marwaan maxamed xilli kooxda ridada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtada xasan sheikh ay ku sugan tahay xaaladii ugu liidatay waxaa xaaladda ay hadda ku sugan tahay ka deeriyey madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad shariif sheekh axmeda murtadkan ayaa sheegay in murtadiintu ay wajahayaan xaalado adaga isagoona qayladhaan ka muujiyey sida uu wax ku wado madaxa kooxda ridada murtad xasan sheekh maxamuuda waxaan markhaatimo doonto ka ahay in dalkeena uu marayo marxalad adaga kuna jiro xaalad xasaasi ah ayuu yidhi kadib qoraal uu soo saaray murtad shariif sheekh axmeda hadalkiisa ayaa imaanaya xilli murtad gurgurtu uu dhagaha ka furaystay siyaasiyiinta mucaaradka riddada uuna qaaday tallaabooyin ay ka digeen oo ay ka mid tahay arrinta dastuurka riddada ee gurgurta wax kabeddelka ku sameeyey sidoo kale murtadiinta ayaa iyagana walaac xoogan ka muujiyey ka bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya waxaana sidoo kale tillaabadaas horey walaac xoogan uga muujiyey maamul goboleedka shaadoola dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland mahadsanid marwan maamulka islaamiga degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa ku guulaystay in dowlad diini ah uu u soo xidho inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka arabow ee duleedka degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe dowladan oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa waxaa lagu qaatay ciwaano kala duwan oo muhiim u ah gabadha muslimadda ah ee laga sugayo inay soo saarto awlaad diinkooda iyo dalkooda anfaca iyo muxaadaraad kala duwan oo wacyigelin wanaagsan u ah haween kii dowladaasi ka qabsoontay deegaanka arabow ka faa'iidaystay markii ay dowladaasi diiniga ah soo idlaatay qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus alxamdulilah ilaahayow mahad isileh dowra afar bere qaadanay mee qaadanayaa fadlulcilmi mee qaadanayaa tawxiid mee qaadanayaa xaquuqul jiiraan mee qaadanayaa alcibaadati saabe maxamed macalinoduleyr oo magaalada aragow rigow dowladiina qaadayna ilaahay mahadda iska lahaa maaminka suubisana dadka walaayada islaamka ilaahay mahadda iska laha isagunan ka mahadsan magaalka kambo sheekh madow saleero alxamdulilah dowran unsoota daryaalko dowladatay muddo qaadatani afar maalmood dowladatay shicaarka saleero kun caaliman aw mutacaliman dowlada walakaga faa'iidmeebo kamid aga alcilmu altawxiid xuquuq uljiiraan alkaflatu fi lcibaada intaasoo kaga faa'idna alxamdulilah dowlooyinka nooca hikaymasa inunun badan dowladan ayaa qayb ka noqonaysa dowlaad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu u qabanayay qaar ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid bukhaari ducaadda deegaanada hoostaga degmooyinka jamaame iyo kamsuumo ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay u qabatay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya تمسك بحبل الله وتابع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح waxay ahayd dowro loogu magac daray ashahiid biidnillaah xasan nuur axmed faaruuq oo ka mid ahaa ducaaddii wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo loo qabtay ku dhowaad konton ducaad ah oo ka horgelayay deegaanada hoosega degmooyinka jamaame iyo kamsuuma muddo toban maalmood oo ay soctay dowradan ayay ducaaddu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah duruusta ay soo qaateen waxaa barbar socday muxaadaraad utay mawaadiic muhiim ah iyagoona si weyn uga faa'idaystay allaha fadligii ujeedkii dowlada loogu qabtay xafladdii gebagabada dowladan oo ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo marti sharaf kale ugu horeen waxaa kelimad u badnaa dardaaran madasha ka soo jeediyey sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga marka walaahi waxaan isku dardaarmaynaa waxaan qaadannay iyo tobankii beri iyo daacinimadeennii iyo xilmigii iyo halkan kitaabaddii laga akhriyey xilmigaa waa nala weydiinayaa ha ogaada xujatun laka u calayka ama xilmigu xujuu kugu yah ama aduu kugu yah ducaaddaas muslimiinta sida walaalkaas xasan nuur axmed awey oo kale aan noqonno sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan maxamed carab kuwaas oo bogaadiyey dowraadka loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama ducaaddaa tihiin waxaan rajaynaynaa inaa isbeddel weyn aska yimaado gobolka ummaddoo dhan wada ducaad ay noqoto aad gaarsisiin daacadda dhaqatiin ammaanadiinna aad gudatihiin ilaahina hanigu garab galo haddii adanka daacaddaad ka naqatiin waddanka waa degaa waana toosaa dacwada haddii la wada gaarsiiy ummaddani waa dad qaato oo hore juhda loo bixiyey dhammaystir u dhiman waaye jubbada hoose dacwada aad bay u gaartay baryahaanna waa nuurtay maadaama dowlooyinka loo badiyey oo juhdi badan lagu bixiyey
maanta kolley kontan iyo kow ducaada meeshii ay gasho waxaa ka soo baxaya muslimiin tiro badan qofkiiba hadduu maalintii laa ilaaha illa allahu fahansiiyo shan ruux ama lix ruux shan boqol lix boqol ay tegaysaa maalintii waxaan leenaha horta ammaanaad xambaarteen ilaahay kitaabkiisaa xambaarteen ilaahay kitaabkiisana waxaa hormuud waa culummada degmooyinka kamsome jamaama ducaadeedii waa idink wax dhiman ma lahan dacwo ninkeeda fadhi ma lahan awalna waa inuu gurigiisa horta ka bilaabo ehelkiisa ku xejiyo markuu naftiisii gurigiisii ehelkiisii daahiriyo bulshada haddana uu u gudbo ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo si aad owla dardaarmay raggii ducaadda ahaa ee dowladan ka faa'idaystay waa marka muhiimadda iyo hadafka oo aan u leenahay dowladaan walaalayaal oo halkaan idinku qabtay oo maalmahan aad u joogteen oo khayrka iyo diinta aad siyaasanayseen waxaa markan loo baahan yahay inaad hadafka u muhiimsan dadkiina gaarsidaan daacwada iyo diinta aad gaarsidaan baa loo baahan yahay si aad dareemayseen dadkii idinka horreeyey oo wulaatul qura ahaayeen oo halkaan maalamo bishaa naga soo dhammaatay dowlad halkaan ugu dhammaatay ayaga maanta waxay sii wadaan diintii iyo khayrkiiba sii wadaan halkiiba ka sii wadaan idinkana waxaa laydinka doonayaa in aad xoojisaan halkaas ka sii wadaan ka sii bilaawdaan oo waxaa weeyeen ummaddan khayrka idintaan gaarsiino dowladan loo soo xiray ducaadan ayaa ku soo aadaysaa iyadoo deegaanada hoostaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ay si xooli ay kaga socdaan xamalaad dacwi ah oo ay qayb ka yihiin wulaaddii deegaanadaas ee dhowaan loo soo gebagabeeyey dowladda sharciga mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina askarta dowladda silibyadda ingiriiska ee ku sugan dalka kenya ayaa lagu eedeeyey dilal iyo dhibaatooyin kale oo ay ka geysteen gudaha dalka kenya nuur cali warsame abuusheybe ayaa warbixintan inoo haya bulshada kenyaanka ah ayaa ciidamada dowladda kaafiradda ingiriiska ee jooga waddankaasi u jeediyey eedeymo kala duwan oo ay ka mid tahay dilo lagula kacay dad kenyaan ah cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda silbiyadda ingiriiska ee magacooda loo yaqaano batuk saldhigyada militarigana ku leh magaalada nanyuki ayaa loo jeediyey eedayntan oo ka mid tahay dembiyo dilal bareer ah taasi oo guddi ka socda uu bilaabay inuu xaqiijiyo guddigu baarlamaanka kenya u saaray dhacdooyinkan ayaa talaadadii dalka kenya ka bilaabay dhegaysiga dadweyne kaasoo lagu xaqiijinayo dilalka iyo falalka kale ee lagu eedeeyey ciidanka ingiriiska ee ku sugan gobolladii ay gumaysiga ku joogeen ee kenya dilal oo keliya ma ahan falalka lagu eedeeyey ciidanka britain waxaase qayb ka ah xabsigeyn musuq maasuq khiyaano takoorid ku-takrifal awoodeed iyo falal kale uu ka mid yahay kufsiga warbaahinta kenya waxay sheegtay in kiiskii ugu saamaynta badnaa ee la xiriira dhacdooyinkan loo haysto ciidanka ilaa iminkana waxba laga qaban kaasoo la diiwaan geliyey labada kun labaiyo tobankii kadib markii meydka haweenay kenyaan ah laga helay qaybo ka mid ah magaalada nanyuki halkaasoo markii ugu dambeysay lagu arkay iyadoo nool iyo askari british ah qoyska angres wanjiru ayaa dowladda kenya u gudbay dacwad ku saabsanaa dilka haweenaydan kow iyo labaatan jirka ah balse waxay tan iyo labada kun labaiyo tobankii sheegeen in laga gaabiyey kiiska gabadhooda xaqiijinta kiiskan oo shalay ka bilowday ismaamulada laikibiya iyo samburu ayaa la sheegay inay sii socon doonaan ilaa soddonka bishan kenya ayaa horey ugu fashilantay baaritaanada kiiska dilaalka ah ee dalkaasi ka geystaan ciidamada ingiriiska aad buu u mahadsan yahay abuusheyba warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu